إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo amerikaan ah iyo kuwa bangaraaf ayaa ku jabay weerar ay xalay ku qaadeen deegaanka mubaarag ee gobolka shabeellada hoose waxaa weli dalka imaaraadka ka soconaya baroordiiqda loo sameynayo saraakiishii lagu laayay weerarkii dhowaan ka dhacay xerada gordan ee magaalada muqdisho dowladda federaalk ah ayaa mamnuucday in mootooyinka hub lala raaco iyadoo wadayaasha mootobajaajta ay sheegeen in ciidamada dowladda federaalk ay si xooga ku raacayaan mootooyinka kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo isku soo bax ka dhana damaca dowladda xabashada ethoobiya ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya kaas oo ka dhacay walaayada islaamiga ah ee gadow khilaaf ku aadan maamulka hawada ayaa soo kala dhex galay dowladda federaalk ah iyo maamulka somalilan iyagoona eedayn isku jeediyey ciidamo ka tirsan dowladda kenya ayaa weerar ku qaaday suuqa xaafadda islii ee magaalada nairobi الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo amerikaan ah iyo kuwa bangaraaf ee ay tababaratay dowladda maraykanka ayaa ku jabay weerar ay xalay ku qaadeen deegaanka mubaarag ee gobolka shabeellada hoose ciidamadan ayaa xalay saqdhexa weerar arbushaada waxa ay ku qaadeen deegaanka mubaarag halkaas oo ay dhibaato ugu geysteen dad shacab ah ugu yaraan hal ruux oo dumar ah ayaa ku dhaawacmay weerarka ay ku qaadeen ciidamadan deegaanka mubaarag iyagoo sidoo kale burburiyey guryo ay lahaayeen dad shacab ah waxaase markii dambe dagaal kala hortegay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo isaga firxaday deegaanka ciidamadan ayaana waxaa gaaray khasaare kala duwan waxaana waddadii ay ciidamadan ku baxsadeen lagu arkay dhiig iyo xinjiro yaalla taas oo caddeen u ah inuu gaaray khasaare waxaa weli dalka imaaraadka carabta ka soconaya baroordiiq loo sameynayo saraakiishii lagu laayay weerarkii dhowaan ka dhacay xerada gordan ee magaalada muqdisho maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya waxaa weli baroordiiq xoogan ka socota imaaraadka gaar ahaan magaalada abuudubay ee dalka iskutagga imaaraadka carabta kadib markii weerar lagu qaaday saraakiil u dhalatay dalka imaaraadka iyo kuwo kale oo markii la weerarayay ku sugnaa xerada jenaraal gordon halkaasoo imaaraadka looga dilay saraakiil sare ugu sareeyay moxamed mubaarak al mansuuri oo ahaa sarkaal sare isku haystay dalalka soomaaliya iyo yemen baroordiiqa loo sameeyey saraakiisha lagu laayay magaalada muqdisho ayaa shalay ka dhacday magaalada abudubay waxaana kasoo qayb galay moxamed buni saa'id oo ah nin ku caanbaxay dhibaateynta muslimiinta isagoona jeelasha u taxaabay hormuudka bulshada sida culimada diinta islaamka ee ka dhiidhiyey fasaadka uu halkaas ka wado sidoo kale waxaa kasoo qayb galay baroordiiqa gaashaanla deyb sakda al nucmaani oo ah taliyaha guud ee ciidamada dalka baxrayn axaddii aynu soo dhaafnay oo taariikhda hijiriyada ku beegneed sagaal iyo labaatanka bisha rajab sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiryada oo waafaqsan tobanka bisha aynu ku guda jirno ee febraayo sanada laba kun afar iyo labaatanka dagaalyahan inaqamaasi ah oo ka tirsan guutada istishhaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar indhaha caalamka soo jiitay oo ay ku daateen saraakiil imaaraad ah mid u dhashay baxreen iyo calooshood ushaqaystayaal afrikaan ah oo ay soo kiraysatay dowladda imaaraadka carabta weerarkan ayaa bannaanka soo dhigay habaacsanaanta sirdoon ee dowladda federaalka dhanka kale reer galbeedka markii uu dhacay weerarkii najaxay ee lagu qaaday xirada jenaraal gordon waxay shaaca ka qaadeen oo ay farta ku fiiqeen inaan la dhagarsan karin awoodda jihaadiyiinta xarakada al-shabaab dowladda federaalk ah ayaa mamnuucday in mootooyinka hub lala raaco iyadoo wadayaasha mootobajaajta ay sheegeen in ciidamada dowladda federaalka ay si xooga ku raacayaan mootooyinka waxaa faahfaahinaya cabdifataax faarax maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa soo saaray amar lagu mamnuucayo xirashada faysmaska qaadashada koofiyadda iyo inay bajaajleydu qaadaan askarta amarkan oy dadka caasimadda ay la yaabeen ayuu maamulka gobolka banaadir soo saaray si isu muujiyo iyadoo la sheegayo inuu ugu gon leeyahay inuu ku qariyo fashilka amni ee ka haysta caasimadda faysmaskiga oon wada ognahay in badana ay qaataan dhakhaatiirta iyo sidoo kale in looga hortago faafidda fayriska korona iyo fayrisyada kale ee gudba dhanka kale wadayaasha mootobajaajka muqdisho oo dhibano u ahaa askarta dowladda federaalka ayaa mar kale maanta markii go-aanka la soo saaray soo food saartay cabsi ay ka qabaan askarta xoogga kaga raaca mootada dadka ayaa sheegaya in qorshahan uu yahay mashruuc la rabo in meesha looga saaro wadayaasha mootobajaajka waxaana ay sheegayaan hadday run ka tahay dowladda inay askarteeda ku amri lahayd inaysan raacin mootada haddii la arko askari saaran mootana la xirayo haddaba bajaajleyda oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey sida ay u arkaan amarkan alistiisa wata ay dowladda federaalka ay soo saartay una roon una daran bajaajleyda muqdisho
inay marka hore oo ciidamada maaragtay inay dhacdo ciidamada inay dhacdaa la rabaa mooto ma raaci kartiin laa qof bajaaj waa qof iska maskiin oo xamaalinaya waaye qof xalay ilaa had deertaan maaragtaa oo xalay dhan furan iyo wax ilaalinaya oo subaxdayga soo degay inaan dhahno maaragta mootada ma raaci kartid middaas hore hore hore horey ugu dhawaaqa dowladda horey u socon weyse haddana lagama yaabo maaragta inay arrintaas ay hirgasho annagana mar walbo inaan qaadno oo ku khasbannahay waana qaadaynaa sababto waxay tahay ninkan macnaa asbaab aa ku diida ma ma lihid maxaa yeele nin qori wato waaye oo ku baryi maayo qori uu wataa mafahanta haddaa diid waxa wax walbaa ka suurtada inuu ku dilaa hadhow waa baxsadu leeyahay qof kuu soo qabanaysna ma laha kii koofiya aan la qaadan la yidhaahdo waxaa jirta koofiyada koofiya sunnooyinaa jirta oo shariicada islaamka ay bannaynayaan waxaa jirta koofiye kale oo kuwa ay oo reer galbeedka ay isticmaalaan hala kala saaro koofiyadaha waxaa imaan kara berri maanta koofiya lama qaadan karo daata koofiya sunna lama qaadan karo waa astaanta islaamka lagu garto koofiyada oo sunnada ah tan labaad waxay tahay berri waxaa imaanaysa dhan camaamadaha ma la qaadan karo camaamadaha naftigooda waxay noqon karaan sida indhashareerka kale noqon karaan facemaska facemaska adayada soomaalida ma aysan qaadan jirin waa cudur jira awgiisa loo qaato sidii cudurkaa loo fogeyn lahaa markii la yidhaa facemas aan la qaadan nin xanuunsan markii bulshada lagu dhex dayo wuxuu abuurayaa adiga waxaa raadinaysaa xanuun daaweysaa rabtaa markaa tiri facemas ma la qaadan karo ee xanuunaa fidanaysaa marka waxaa ilaa habboon aniga in bulshada cumurka laga dhaafo wax walba state state waa iyagaa imaanaya in bulshada aan macnaha amrada qallafsan hal mar lagu soo lagu soo rogayo ani waxaan u arkaa inay wax qaldan yihiin aad iyo aad waan ka xunnaa saaxiib askartaas annaga waa qaadaynaa qasab waaye sababtee hajaajliyaa naanay nafteennaa jecelnahay askarta hadda inta nagu qabata naqaadna waa qaadaynaa ayagka inay soo saaraan waa amar ay dhahaan askarta bawata ma raaci karto marka annaga dowladdaas waa ku fududaat arrintaas annaga waxaa diidana qorigaasa u jeednaabe baalotaana la naqsiinaabe marka qorigaas daa u jeedna ma arag annaga waa qaadayna saaxib macan dowladda waxaa ugu badanaa inay askartaas ayaga in la hadlaan annaga in la hadlin si bajaajyada lama hadli karaba dowladda askarta ha hadasha ayada waa kaas si kastaba askarta dowladda federaalka ayaa bajaajyada muqdisho xoog ku raaca iyagoo bakdin ka qaba inay ku lugeeyaan wadooyinka muqdisho mana raaci karaan bi'eelada iyo gawaarida kale bajaajleyda muqdisho ayaana dhibane u ah askarta dowladda federaalka maadaama si xooga ay ku raacaan mootada haddii loo diidana ay sidaa ku dilaan bajaajlaha kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo isku soo bax ka dhanaa damaca dowladda xabashada ethoobiya ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya kaas oo ka dhacay walaayada islaamiga ah ee gadow cabdiraxmaan bader ayaa ka warramaya
kanaalka wararka ee alkataa'ib al akhbaariya ayaa baayey muuqaal lagu soo bandhigayo isku soo bax ballaaran oo ka dhacay wilaayadii islaamiga ee gadow waxaana isku soo baxani ka soo qaybgalaya dadyuhu fara badan oo iskugu jira rag dumar iyo carruur muuqaalka ayaa lagu arkayaa dadkani oo wataa boorar ay ku xardhan yihiin ereyo ka dhannaha dowladda xabashida ethoobiya waxaa isku soo baxani ka hadlay nabadoono iyo odayaal ka soo qaybgalay isku soo baxa waxayna jeediyeen kelimaad ay dadka ugu baaqayaan dhanka kalena ay fariimo ugu dirayaan xabashida ethoobiya
kulanka maanta wuxuu ku saabsan yahay dareenkanagan maanta muujinaynaa dagaal baan u istaagnay damaca etoobiyaan diidnay war ma diidnay dadka soomaaliyeed oo muslimiinka meel ay joogaan ma ha joogana soomaaliya ha ku noolaadeena caalamka ha ku noolaadeena waxaan ku booranyahayna fadhi inay ka kacaan naf iyo maalna ay hulaan baddaan etoobiya aan ka difaacno taasaan ku boorinayaa
abi axmed been baa laguu sheegay dalka muuse bixi ma leh ma bixin karo ma bixin karo muuse been baad sheegtay shaqsi baad tahay waddanka waxaa iska leh muslimiintaa leh soomaalibaa leh jiilka dhalan doonaa leh jiilka dhalan doonaa leh nin gadan kara ma jiro nin bixin karana ma jiro been baad sheegtay
bulshada ka soo qayb gashay isku soo baxan ayaa iyaguna waxay kasoo muuqanayaan muuqaalka iyagoo fariimo kulkulul u diraya nasaarada ethoobiya ee soo hunguriyeysay xeebta saylaac dooni mayno ma ogolaan doono soomaali waa soomaali diinta islaamkaa dalka lagu dhaqayaa insha allahu tacaalaa waxyaalaha ay xirxirhayaan waxaan doonayna maaha dhiigganaga ku bixi doona wayna ka bixi
etoobiya kanaan kugu horayn kanaan kugu horayn kanaan kugu wallaahi wabilaahi odtadaysayna inaadna fadhinayn inaadna fadhinayn inayna dalkuu noqonayn waa kulayn waa aniga waa soo garguuran waa soo garguuran meeshii addis ababa agteedan tegay kugu laayay maanta dalkay ku socotaa waan ku dini waan ku dini waa soomaali waa midowda waa midowda waa midowda دوني مينا لا نشغاتي دوني مينا سيدع موقل موقل موقل قبله هو هيكن قبله هو هيكن ورياش هو هيكن عيالك هو هيكن
muuqaalkan ayaa lagu soo gabagabeynayaa dadweynaha oo kor u qaadaya boorarka ay wateen waxayna ku dhawaaqayeen
أمتي قامت بثبات وفي مولاها
khilaaf ku aadan maamulka hawada ayaa soo kala dhex galay dowladda federaalka iyo maamulka somalilan ayagoona eedeymo isku jeediyey mahad cubeyd ayaa ka warramaya khilaaf aad u xoogan ayaa soo kala dhex galay dowladda federaalka iyo maamulka somalilan kaasoo salka ku haya cidda sida rasmiga ah u maamulaysa hawada soomaaliya ayadoona ay soo baxayaan xogo hor leh oo la xiriira arrimahaasi labada dhinac ayaa eedeymo kulul isku mariyey warbaahinta kuwaasoo ka hadlaya cidda leh maamulka hawada soomaaliya hay-adda duulista hawada ee maamulka somalilan ayaa shir jaraa-id oo ay qabatay waxay dowladda federaalka ugu jeedisay eedayn la xiriirta fulinta heshiisyo ay horey isula galeen dowladda federaalka iyo maamulka somalilan heshiiskan ayuu maamulka somalilan sheegay inuu dhigayo in labada dhinac ay wada maamulaan hawada islamarkaana dhaqaalaha la qaybsado hadalka ka soo baxay maamulka somalilan oo sii socda ayaa lagu sheegay in muddo lix sano ah ay dowladda federaalku si madax bannaan keligeed u maamuleysay hawada soomaaliya ayna ku tagrifashay lacag ku dhow lixdan milyan oo dollar waa sida hadalka loo dhigay waxaa kaloo intaas lagu daray in dowladda federaalka aan laga yeeli doonin inay maamusho hawada dalka dhanka kale war ka soo baxay dowladda federaalka gaar ahaan hay-adda duulista hawada ayaa lagu sheegay in maamulka hawada soomaaliya aysan waxba iska beddelin dowladda federaalkuna tahay cidda sida rasmiga ah u maamusha hawada soomaaliya sidoo kalena fasaxda duulimaadyada dowladda federaalka ayaa iyadoo u jawaabaysa maamulka somalilan waxay ka hadashay hadal ka soo yeeray maamulka somalilan oo ahaa inay la soo wareegeen maamulka hawada waxayna hadalkaasi ku tilmaameen mid waxba kama jiraan ah waa sida ay hadalka u dhigayaane khilaafka la xiriira maamulka hawada ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka somalilan ayaa ah mid aad u xumaaday tan iyo bilowgii labada kun afar iyo labaatanka xilligaas wixii ka dambeeyey waxay dowladda federaalku hawada soomaaliya ka celisay laba duulimaad oo ka kala yimid itoobiya iyo imaaraadka carabta kuna wajahnaa magaalada hargeysa warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamo ka tirsan dowladda kenya ayaa weerar ku qaaday xaafadda suuqa islii ee magaalada nairobi halkaas oo ay ku badan yihiin soomaalida mubaarag cumar ayaa ka warramaya ganacsatada soomaalida ah ee ku ganacsada suuqa islii ee magaalada nairobi ayaa sheegay in ciidamo ka socda dowladda kenya ay soo weerareen suuqa iyaga oo raadinaya badeeco lagu sheegay kontrabaan ganacsatada ayaa sheegay in ciidamada ay suuqa ka aruuriyeen caanaha gasacaysan ee loo yaqaano canabooraha iyagoo dowladda kenya ay ku eedeysay inay dalka kusoo galeen si kontrabaan ah ciidamada kenyaatiga ah oo aad u badan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa soo weeraray suuqa xaafad islii ee caasimada dalka kenya iyagoo dhibaatooyin ay u geysteen ganacsatada kuwaas oo goobooda ganacsi si xoog ah ku burburiyey qaar ka mid ah ganacsatada soomaalida ee ku ganacsada suuqa islii oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in loo geystay tacadiyaad ballaaran iyagoona loo adeegsatay sunta dadka ka ilmeysiisa xaafadda waxaa soo weeraray tiim maarata oo c a d k r a kenya board kuwii maarata caanaha u qaabilsanaa ayaa saddex saaxo kala saxaakii xaafadda iyagoo leh waxaan daba joognaa caana kuturbaana baqaaradii ayay jejebiyeen oo iyagoo wataan labaatan baabuur oo isdaba socda ilaa labaatan iyo shan camal oo kuwa c a d da marka waxaa waaye arrintii caanihiina waa rarteen buuq badanna waa ka dhacay xaafaddii marka waxaa waaye dadkiina waxaa waaye ayaamahan hadda maanta uguma horreynin ayaamahanba arrintan isbuuc kasta weerarkaas oo kalaa dhici jiray marka dadkiina ganacsatadiina waa kaceen foojign macnaha wixii ayay la yaabeen maalin kasta in lasoo weeraro oo weerarkana wuxuu ku saabsan yahay aan la fahmi karin ujeeddo saxna aan la siin macnaha sababta saxna aan la siinaynin kuwii hore u dhacayna aan laga siinayna jawaab waafi ah marka dadkii shacabkii iyo buuq iyo hataa waxaa suntii suntii maarata tiya gaaska mase sunta dadka ka elmeysa ayay tuureen alaabtiina waa qaateen buuq badanna meesha waa ka dhacay ganacsatada soomaalida ee ku sugan dalka dibaddiisa ayaa marar badan loo geystay dhibaatooyin isugu jira dil dhac iyo faquuq ay kala kulmayaan dowladaha reer galbeedka ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa